الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu maa yacmalu اlrajulu fii beytihi baabu bayaani maa kii balbaabkii caddayntii weeye yacmalu uu samaynayo alrajulu ninku fii beytihi aqalkiisa markaa uu ku sugan yahay oo intaa gurigiisa uu joogo bal afcaalaha iyo acmaalaha uu laba imanayo waa khaasatan rasuulka ilaahay wuxuu la iman jira layna amray inay dee aynu ku dayanno dayasho fiicanna ay nooguba sugnaatay burtaasba ayuu baabka caddaynteedii buu u baab yahay xadaثna cabdullaahi bnu rajaa-in waxafs bnu cumara qaala xadaثna shucbatu can اlxakami can ibraahima can اlaswadi qaala anahu qaal alxakam waa xakam ibnu cutayba ninkii faqihaayee mashhuurka ahaa ibraahimna waa ibraahim ibnu yaziid nakhaci aswadkanna waa abtigii aswad ibnu yaziid isnana nakhaci kaasba weeye waana nin taabici weyn oo dee mukhadramo aswad waana dadkii dee cilmi badanna waa lahaaye laakiin cibaado aada iyo aada u badan hadday tahay soom badan iyo xaj badan iyo qiyaam badan iyo adigu waa nin cibaado badan adigu bal waxa weeye dee ku shuhuroobay oo ilaahay subxaana wa tacaala siiyey dee waana usro kolley suu halkanba tarjamadiisa dahabi yidhaaho markuu isaga sheego kolley isaga uu ku bilaaba uu waxa weeyaana wuxuu yidhaahaana waana cabduraxmaan ibnu aswadna aabbihi cabduraxmaan ibnu yaziidna walaalkii ibraahimu nakhacina abtigii calqamat bnu qays oo laba terjamo isku xigta ay siyarka ku leeyihiinna waa addee ibnu akhiihi waana qoys buu leeyahay min ru'uusi alcilmi waalcamal marka la eego raggaasi cilmi iyo camalba madaxdood bay ahaayeen waayo camal baa u raacayay cilmigaa badanay lahaayeen weliba camal badan isaga iyo dee amsaashii asad waa ninkaasi qaala wuxuu yidhi aswad sa'altu waxaan weydiiyey caishata caaisha radia allahu canhaa oo waxaan idhi maa kaana muxuu ahaa yasnacu mid sameeya annabiyu sala allahu calayhi wasalama fii ahli ehelkiisa waa xirsigoodii iyo dadaalkii ay ku dadaalayeen bal rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee sunnihiisii iyo adabtiisii iyo camalkiisii guud ahaan inay ogaadaan oo kii aan lagu ogaan karahayn marka la eego arag rasuulka ilaahay la arkayiyo la joog lala joogo sida markuu gurigiisa fadhiyo uu joogo wixii uu laba iman jirayana ay weydiinayeen ciddii dee bal halkaa khibrada iyo macrifada u lahayd waa haweenkiisiiyo wa xataa ujeeddadoodma ahayd inay ku daydaan oy la yimaadaan oy ku camalfalaan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyagoo dee ku dayanaya oo wixalla wixii uu la imanayay baan khasaa'istiisa aan kaga dayanaya fa qaalat waxay tidhi caaisha kaana wuxuua yakuunu mid ahaanaya fii mihnati ahlihi haddii miimta la fadxiyana dhib ma laho labadaba way ku dabdiyaani waa ehelkiisa shaqadooda iyo khidmadooda taas buu ahaanayay fa idaa xadarat isalaatu salaaddu marka ay timaado ee salaaddii laba aadaama ama waqtigeedii galo kharaja uu bixi jiray isagoo ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisii gudanaya taas bayd oo macnaa markaa uu gurigiisa joogo riwaayada dambe ayaa weliba tafsiil khaasatan camalka naftiisii uu inooguba iman doonaaye wuxuu ku jiri jiray oo la ima ahaanayay dee oo khidmadii shaqadii gurigiisuu qabsanayay waxay isaga ku tacalluqsanaa isagoon cid kale ka sugin cid kale aan waxa weeyaan farin ayuu laba imanayay hadduu maradiisa haddii xataa ay raqcadiya in la kara u baahantay karayo dalwiis iyo wixii biyaa lagu soo dhaaminayay hagaajintii kabtiisa yeelashadii iyo waxyaalaha inoo dambeeyaba taas buu qabanayay marka salaadu gaadhana salaaddii buu u degdegayay isagoo dee cid kastoo xaq laba xaqeedii siinayo dee xaqaa ilaahay uguba horeeyo war taas bay ahayd fa idaa xadarat isalaatu kharaj kolley baabku dhowr xadiid weeye ama afar xadiid weeye oo dee islaamaaba shan ha afar xadiid waana macnahaasay wada leeyihiina bal waan israacinaynaa xadaثna muسى qala xadaثna mahdiy bnu maymuuni can hishaam bni curwata can abihi qala anahu qaal aabihii curwa wuxuu yidhi sa'altu caaishata kolley waa aswad ibnu yaziid si uu yeeloo kale u yeelay waxaa ujeedadoodma san markaa horeba nidhi waa dee si ay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh axwaasi axwaashiisii oo dhan ay u ogaadaan oo ay ugu daydaan taas bay ahaydba waxaan dee su-aalahan iyagu ay ula imanayeen umuuraha inta badan dadka dee aan ama safar la gelaya ama si kale ula rafiiqaya ama masaajidii la jooga aanay ogaan karin oo waa guriga wixii uu ku samaynaya tii kale cilmigeedii waa u dhib yaraayo way helayeene ayay weydiinayaan si ay taasna ugaga daydaan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo caaishaan weydiiyey radia allahu canha ma kaana muxuu ahaa annabiyu sala allahu calayhi wasalam yacmalu fii beytih gurigiisa dhexdiisa mid sameeya waa fii beytihi xaal uu ku sugan yahay gurigiisa muxuu la iman jiro uu samayn jiray qaalat waxay tidhi yaksifu wuxuu talanayay naclahu kabtiis oo kabtiisu hadday ka godo khasfiga asalka hore waa addamu waaljamcu oo dafiqa yaksifaani calayhima min waraqi aljanna oo dee waa markii intii ay wixii loo diiday ay kuba dhaceen oo ay geedkii cuneen ee markaa dharkii jannada iyo wixii ay kuba asturnaayeen uu ka tegay ee ka suulay ayaa qur-aanka maxaa suuratulacraf inooguma sugan yaqsifaani calayhima min waraqi aljanna macnaa waa isku dhedhejinayaan caleentii jannaday dee si ay satri iyo bal cawradoodii ay u qarsoontay uguba dhedhejinayeen marka waa kabta marka laysa sar la saaraya sartii hore sar kaleba loo geynaya dee waana la tolaya taas baaba khasfigu noqdaye laakiin waa macno kaa camsano haddii kabtii dee waxa weeyaan iyadii la tolayo dee kollayna khasfigii tolitaan buu u baahan oo kharzi bay khas dee tolidaynaha haddii dee sar kale lagu beerinayo haddii meel dee go-nayduun loo tolayo bal kabtiisii buu yeelan jiray weeye yaksifu naclahu isaga khaadim uma diranayn cid kale uma diran waa tawaaducay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wayacmalu waa samaynayey maa yacmalu arajulu fii beytih waxa uu ninku gurigiisa marka uu joogo sameeyo howlaha uu qabto ninku markuu gurigiisa joogo taasoo kale uu samaynayo bal adugu waa tawaaducay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xaafid ibnu xajar baa xadiidkaa hore ku soo naqliya markuu qabanayey iyadoo xadiidkaa hore bukhaarino saxiixa kuba wariyo ka hore riwaayadaa hore aswad weliba meelo salaaddii jamaacada laga bilaabo dee xadarati fa idaa xadarat isalaatu kharaja uguba soo arooriyey iyo abwaab kale oo kaba dambeysay oo uu kaba mid yahay kitaabu ladab oo saxiixa kuba sugan iyo dee nafaqaad iyo meelo dhowru kuba soo arooriyay halkaa dambe ayaa wuxuu ibnu badaal ka soo naqliyaa uu yidhaahaa min akhlaaqi alambiyaai atawaaduc ibnu badaalna waa imaam kolley raggii ee ugu horreeyey xaafid ibnu xajar bal dee waa malaa khadaabi dabeydiba qolooyinkii ama raggii ugu horreeye kitaabka sharxaha loogaba horreeye bukhaariba weeye sharaxiisna maanta waa madbacaysan yahay oo dee wayna soo gaadhayba sharaxa ibnu badaal ambiyada akhlaaqdooda waxaa kaba mida atawaaduc dee tawaaduc baa akhlaaqdoodii kaba mid ahayd iyo fogaansho ay ka fogaadaan iyadana xaggan kabtan la yeelanaya iyo maradan say noo dambaysa uu karayay ee uu raqcayay iyo umuuraha caynkaasa akhlaaqdii ambiyaday guud ahaantay tawaaduc iyo fogaansho laga fogaado can itanaacum iyo imtihaanu nafsi naftii oon dee iyadana waa tawaaduci oon wixii howlaha dee bal matalan caadiga qabashadeedii naftii oo kale lagu layliyo maxay taa u yeelayeen liyusanna bihim si iyaga loogu daydo iyo walianlaa yakhluduu ila arafaahiyati almadmuuma si aanay ugu dhicin rafaahiyada waa raaxaysigiiyo tanacumkii aan fiicnayneen toosnayn ee uu ishaarayay ilaahay qowlkiisii wadarnii waalmukadibiina uli nacmati oo ah macnaha siaanay umuuraha caynkaasana ugu dhicin oo ay ugaba dheeraadaan bal taaba weeye haddaba adigu waa tawaaduci rasuulka ilaahay ambiyadna wastay ahaayeenba camal gudihii markaa uu gurigiisa joogo wixii hawle uu la qabto ama la qabsan jiray caadada dadka waayd inay qabsadaan oo dhanba wuu qabsanayay oo waa yacmalu maa yacmalu rajulu fii beytih xadaثna isxaaqu qaala akhbarana cabdullaahi bn اlwaliidi can sufyaana can hishaami can abiihi bal cabdullaahi bn lwaliidkani qolooyin kale waan soo aragnay waa cabdullaahi bn lwaliid ibnu maymuun baa la idhaahaa waa nin reer maka oo adigu dee wuxuu mashruukuba ahaaba alcadaniyi malaa nisbadaas horena way jirtayba kolley cuqayli iyo daraqudni iyo way tawhiiqiyaan qolooyinkii atbaacu taabiciinta la kulmayna raggoodii ugu waaweynaa buu kaba mid yahay ama kibaartii dabaqadaas xafnu raggaasaan sheegayna way tawhiiqiyeen xafnu xajar wuxuu kaba cabiraa saduuqun rubamaa akhda wuxuu yidhi haddaba can sufyaana can hishaamin can abiihi qaala annahu qaal sa'altu waxaan weydiiyey cayishata cayishaan weydiiyey waa curwaa weydiinaya waa xadiidkeennii hore duruqdiisii mid kaba mid ah maa kaana waa xadiidkan dee imakaan ka soo baxnay labaad weeye maa kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama yasnacu fii beyti waa su-aashiisii tan weeye muxuu ahaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yasnacu mid sameeye fii beytihi xaal uu ku sugan yahay gurigiisa marka uu gurigiisa joogo muxuu samayn jiray qaalat waxay tidhi maa yasnacu axadukum fii beyti ay yasnacu wuxuu samayn jiray maa yasnacu wuxuu sameeye axadukum ruuxa idinka idinka midii fii beyti gurigiisa oo kale cibaaradanna dee markii horena yacmalu maa yacmalu rajulu fii beyti waa ti aan kuba soo marno waa isla macnea waxaa iyada cibaaradanna aan kabday rasuulka ilaahay ba tawaaduciisi waa ta aan soo sheegnay ambiyaduna akhlaaqdoodu inay tawaaducayd saa oo ibnu markaa batal yidhaaha waa ta aan soo sheegnay cibaaradanna kolley waxay inoo soo kordhinaysaa bal jiilkaas iyo waqtigaa dadkii joogay waa jiilkii saxaabada iyo dee kuwan iyaguna taabiciin bay ahaayeen waqtigan ay laba hadlayseen iyagana tawaaducoodii iyo bal matalan xataa kii waxaystay bal tawaaduc iyo khulbal iyo akhlaaqdoodii iyo wixii ay kuba dhaqmi jireenoo umuurtan imika aynu dee marka horena soo aragnay noona dambaysa shaksi kastoo iyaga ka midii marka uu beydkiisa joogo waa la iman jiray oo wuxuu dee ama khaadim u diran jiray ama cid kale ama uu ciddee afraadi hadday taa kaba baxsantayba waa dhaqankoodii guud weeye jiilka tawaaduciisii enu khidmada gurigooda ay qabsanayeenoo waa tanle waxaan a idinkuba samaysaan ee ruuxu gurigiisa marka uu joogo uu sameeyo dadka kagamu dunayn oo dee bal matalan maqaamkan weyne ilaahay siiyey martabadan uu dhigay taasi may keenin inuu waxyaalahaa iska dhowruu iskaba ilaaliyo iyada taase shaqadiisa isaga qabsan jiray wayacmalu markaasoo dee dadkuna eeg markaa iyaguna waa waxay qabsan jireenoo axadkiinba waxaan uu gurigiisa ku sameeyo ayuu samayn jir samaysan jiray oo maxay ah yaksifu nacla kabtiisa waa yeelan jiray wayarqacu sawba maradana waa kan tawaaducoodii waa tii caaisho iyadoo wax iska toolanaysana aynu xadiidkuba soo maray waqti dhaqaalahooduna aada iyo aada u fiicanyo xoolo kumayaal iyo kumayaalo kol keliya ay faraqayso wayarqacu sawba maradiisana uu karan jiray oo de haddii ay dilaacdana waa yakidu ootan waa yakidu waa tolanay hadday u baahan tahay meel in la karo oo wax kale lagu karo oo lagu raqcadona dee baltaa waa la imanayay kabtiisana waa yeelinaya baladu shaqadiisa dee marka laakiin aadaanku gaadho salaadu gaadhana waa kaa markaaba dhaqaaqaya ee xaggii salaada uba baxayay xadaثna cabdullaahi qaala xadaثna cabdullaahi bnu saalix weeye ninkaa la odhanayeen horena ee u soo maray xadaثna mucaawiyaة bnu saalixin can yaxya bni saciidin yaxya bni saciid alansaari weeye ninkani qadaan ma aha de labada horena waa reer masr can camrata qiila licaaiشhaةa radia allahu canha waxaa lagu yidhi maada kaana muxuu ahaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam yacmalu fii beyti labadii xadiida inoo horeeyeyna midna curwa ayaa su-aashan oo kale rasuulka ilaahay weydiiyey kii koobaadna aswad ibnu yasiid baa su-aashan weydiiyey xadiidkan camrana waxaa dhici karta in cid kalena ay weydiisay ee waxaa lagu yidhi rasuulkii ilaahay muxuu samayn jiray gurigiisa markaa uu ku sugan yahay qaalat waxay tihi kaana basharan min albashar bashar basharka ka miduu ahaayo haddee isagu adigu hawshiisaa waa la qabo isagaa qabsanaya hawshiisaa saa dadka waa ay waxooda uba qabsadaan oo dee taasoo kale oo dee kolley waxyaalihii marka dambe innaga dee malaha dad kale haddaanay nala wadaagsanaa ninkii culimo ahaa dee isagu inaanu asal ahaan wax qabsan oon waxba dee taasoo kale dee arrintu may ahayne wixii dadku ay qabtaan iyo wixii ay laba yimaadaan iyo taasoo kale waayo inagii xaggeenna shuhrowday dee malaa inaanu ama waxyaalahan iskaba dhowro ama si kaleba dee dabiicaba ay u noqotay inaanu malaha wixiisa qabsanoo dee taasna ay keentay xataa dee heesahoodiiyo ama marka ay xoolahooda waraabinayeen oo haddaan culamaya cadwa goostiyo waayo cashar mooye ciidanka hadaya ceeb anaa falayo iyo oo cad la cunayo ama cashar la dhigayo mooye haddaan ciidanku weydiisto dee waa ceeb aan sameeyo taasoo dee waa dhaqan kolley aan toosnayn oo bal matalan de innaga xaggeenaba iskaba faafay laakiin isagu wixiisa o dhan waa kaa hawshiisii waa qabsanaya dabadana dee min baabi awlaba oo kaana basharan min albashar bashar buu ahaa basharka kaba mid ah oo saa dee waxaa axadkiin sameeyey axadkiina caadiga wuxuu laba yimaado ayuu isaguna laba iman jiray oo maxay tidhi yafli thawbahu maradiisa waa eegeegayay oo baadhayo macnaa waa yanduru fii thawbi hal fiihi shayun min alqabl am la kama laasimaysa injiriya waxaas inay lahaayeen fadhigu hadday madaxa tahay hadday dharka tahay iyo bal waxaas waa eegidda la eegayo bal inuu wax jiraan oo ama wax dulayna wax jira iyo waxyaalaha caynkaas inay maradii laga helayo ama madaxii laga helayo taas oo kale taas baa cibaarada fadhigu ay keenaysa macnaa yafli ay yufatishu fii thawbi ama yanduru fii thawbi hal fii shayun min alqabli am laa isagaa la iman jiray wayaxlubu shaatahu tanna neefkiisa adhigana isagaama maalan jiray kolley qaaliban waxaad moodaa dee rag baa wax lisi jiray oo dumarka inta badan inaanay umuurahan inay qabsato mooyaane aanay taa laba iman jirin oo iyaga taas ee bal neefkiisa adhigana kama kibri jirin ee hadday tahay ri-iyo hadday lax tahayba isagaa waa lisi jiray waa maali jiray oo kale oo dee waanaad kolley tawaaducoodii akhlaaqdoodii waxay soo naqliyaan oo kutubta taraajimta iyo taariikhda soo naqliyaan oo kale abubakr radia allahu tacaala canhu ardahu mahatiisaba ee xaafadii uu deganaa dadka cajaa'ista iyo dadka da-daha ee dumarka iyo waxyaalahaaseen mari karay neefka inuu uba lisi jiray oo dee barhkood markii deete rasuulkii ilaahay wafaaday ee khilaafadiina isagii dee uu noqday khaliifkii muslimiinta inay bacda banaati alxayi ay yidhaaheen al'aana laa yaxlubu lana maanta dabadeed inooma lisayo oo dee neefkii o yidhi may taas waxaan rajaynayaa khuluq aan lahaa inaanay tani igama bedelin waxay lahayd oo taa ay lahayd baa laga soo naqa bacda banaati alxayi ama bacda jawaari alxayi al'aana laa yaxlubu lana maanta dee kol hadduu noqday taas intii iyo wixii inoo qaban jiray inooma qabanayo inooma lisayo dee neefkii adhiha inoo lisi jiru ihi maye waxaan rajaynayaa inaanay taasi ama arrinkani iga bedelin khuluq markii hore aan lahaayo bal rasuulka ilaahay haddaba gurigiisa waa tawaaduca imaka axaadiidaasi inoogu wada sugan iyo akhlaaqdii ambiyadaba tawaaducoodii jiilkaasna inuu waxyaalahan iyagu kuwa la imanaya ahaayeen inay dumar oo kale iyo aanay ku eegi jirin ee iyagu ay qabsan jireen jiilka iyo waqtigaas dadkii noolaa xadiidka ama axaadiida baabka way nooguba sugan tahay waa adabtooda iyo dhaqanka iyo tawaaduca bal muhimka dee tawaaducuna waa shay khuluq weyn oo akhlaaqdii diintu ay noo jidaysee layna faray bal ruuxa sharaf iyo cizi unsuu rasuulka ilaahay kuba dhaartayna inuu u ziyaadinayo un hadduu ilaahay daraaddi ruux u tawaaduco rifco iyo sarayn taas bay tao axaadiis ay noogu sugan baabun idaa axaba arajulu akhaahu falyuclimhu bal idaa axaba hadduu jeclaado alrajulu ninku akhaahu walaalkii uu jeclaado falyuclimhu ha ogeysiiyo oo macnaa dee kolley jacaylka ilaahay daraaddii weeyaan maaha qarad kale iyo wax kale layskuma jeclaanaya waa shay weyn oo khisaasha iimaankana kaba mida si uu rasuulka ilaahay baa xadiid awsaqu cura aliimaan uu kaba dhigay dee alxubbu lilaahi waalbuqdu markaa lilaahba ilaahay daraaddii wax loo naco ilaahay daraaddiina wax laguma jeclaado haddaba jeclaanshaha la isu jeclaado ilaahay daraaddii dee waa camal weyn bal waa waxaa lagu mudanayaba maalinta qiyaamaha ee dhibta badan ee cadcedda dadka lagu soo dhowaynayo in laga badbaado cadceddaa kululoo dee hadhkaa carshiga laba hadhsado oo waataa xadiidkii toddobada loo hadhaynaya maalinta qiyaamaha uu kuba jiray warajulaani taxaabaa fi llaahi ijtamaca calayhi watafaraqa caleyh bal markaa taas laba shaksi oo ilaahay daraaddiis u jeclaade marka alxubu fillah haddaba taa haddaba maxay tahay waa si jacaylku usii adkaado haddii ay dhacdaba ruux dee ruux kale oo mu'mina ilaahay daraaddii inuu kuba jeclaaday si jacaylku u xoogaysto u adkaado uu noqdo wax mutabaadala dee inuu ogeysiiyo bal wixii kuba yimi ama fariddii jaanibkaa la isfarayay taas buu baabkeediya xdثna مسdd qال xdثna يحyى بن سعيid عن hwr qال xdثnii xبيب بن عbayd عن المقdاm بن mعdي krيba وkاna qad أdرkه qاaل bal xadiidka sanadkiisa kolley mسdd iبن msrhad waa nin aynu marar kala duwan soo maro sheekha bukhaariya taas yaxya bnu saciidka ku xigaana waa yaxya bnu saciid الqaطاn markii dhaweyd yaxya bnu saciid الأnصaari baan lahaa kani waa yaxya bnu saciid alqataan dabaqaday ku kala horeeyaan ninna waa nin atbaacu taabiciintii dhexaa midna waa nin sikaaru taabiciin ah oo ansaarigu dee qadaanna uu ka dambeeyey bal isagu indabaqana way u dhexaysaayo isagu waa atbaacu taabiciintii dhexe ayuu qadaan ka mid yahay marka isaguna waa imaamkaa dee kolley calamka ah aan tacriif sidaasa u baahnayn bal dee horena aan usoo aragnay can hawrin hawr waxaad moodaa inuu cusub yahay waan filayaa kolleyna waa dee xayawaanka magaciisii ayaa lagu magacaabay thawr ibnu yaziid nin kaleo thawr ibnu zayd laydhaha in yar ka dabaqo horeeyo addiiliyo isaguna bukhaari iyo muslimba kuba sugani waa jiraa wax thawr laydhaahna malaa labada saxiix dee inta inoo dhacday bal waxaad moodaa usuusha dee inay intoodaasi dhaceen be waa intaasoo kan thawr ibnu yaziid baa laydhaa kunyadiisu abu khaalid weeye waa nin reer shaam oo reer ximso ahaa horta sidiisa hiqu u yahay marka la eego xagga dabdi iyo itqaan walow ay culimmadu kuba sheegeen inuu bal matalan qadar waa daa'ifadii qadariyada maha qadariyadii dee aada iyo aad halkaa dee ugu talax tagtay ee madmuumka ahayd ee bal waxa weeyaan waxa weeye iyagu inkirayay baa asal ahaan qadar si guudbe laakiin kolley rag badan oo ruwaadda ka midoo arrintan ku dhacayna way jireen waana qolooyinkaa bal matalan qadar oo xataa dee raggii waxaa laguma sheegay qataado iyabaa kaba mid ahaa mala waxaa iyagu ka dhigayay dee ruux camalkani waxaan sharki iyo waxyaalaha caynkaas wax ruuxuu laba imanayo wax loo qadaray ama dee lagu qoro l taasi inaanay jirin ee isaga camalkiis ay tahay iyo waxyaalo ee bal arrinkaa waa lagu sheegay adigu jaanib kale oo laga yaabaa nasbi waxoogaa inay inuu kuba sugnaan walow dee isagoo odhan jiray ma karaya inuu jeclaado un mooye laakiin cay u caayiyo waxyaalaha caynkaasi aan laga soo naqlin cali bnu abi daalib ee waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa kaba midaan leenahay xagga axaadiidiisana dabdiyey jaanibkaasna hiqa ama mutqan ku ah adigu mutqin ahaaba jaanibkaas ee ruuxu hadduu dee lahjadiisu ay tahay ama ruux runsheega xadiidkiisana dabdiyey waxyaalaha bal matalan ahwaadaasee weliba qarniyadaas dee waxyaalo kala duwan baa jirtay ruwaad kala duwanna ay kuba dhaceen si ay uguba dhaceenba bal matalan oo taas iyada dee xadiidkiisii laguma daciifinayo laguma celinayo kol haddii uu yahay ruuxa ee runta sheegaya xadiidkiisna ilaalinaya dabdiye jaanibkaasna ilaaliyey bal waxyaalaha caynkana dee taas waayo aad bay dee ama ruwaadda uguba badayn e waxyaalo kala duwan oo dee qolooyinka markaa umuuraha caynkaasa lagu tilmaamay ama ha noqdeen tashayuc oo dee fara badnaa oo dee ku badanba ama qolooyinka bal matalan qadarkii iyo waxyaalaha caynkaasa erjihii madmuumka ahaa isagu kolley waxaan filayaa ruwaadda kuma sugna ka ahaa imaanka maciisa wax camaloo ruuxa waxyeelaya ma jirta laakiin irjo kaleo irja alfuqahaa ka ay kaba cabirayeen kaas baa ku badan iyagana ruwaaddii khaasatan reer kuufayana uma badnaaye bal markaa waa waxyaalahaasi horta nin saasa ay weeyaan sawr ibnu yaziid abu khaalid waana saabica ama atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa ninkan ka dambeeya waa isla degaankiisaoo waa reer xibse isaguna waa xabiib ibnu cubayd kollay horena umaynaan soo arag waa nin hiqaah isagoo lagu kalsoon yahay oo atbaac mee taabiciintii dhexa ka mida haalisa amaa saxaabiga miqdaam ibnu macdi karibo horeynu usoo aragno kitaabka xa qaybihiisii horena waan ku soo aragnay weliba meel wax ka badan ayaynu kuba soo maray wa kaana qad adrakahu cidda loo jeedaana waa xabiib ibnu cubayd wa kaana wuxuu ahaa xabiib ibnu cubayd qad adrakahu miqdaam ibnu macdi kariba nin soo gaadhay oo waa la kulmay oo dee waa kan xadiidka kaba warinaya marka qaala miqdaam baa wuxuu yidhi qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi idaa axaba hadduu jeclaado axadukum axadkiin wakhaahu walaalki oo walaalkiisaa muslimka ah ilaahay daraaddii buu u jeclaaday falyuclimhu ha ogeysiiyo ha ogeysiiyo oo muxuu ogeysiinayaa annahu axabahu inuu ilaahay daraaddii u jecel yahay macnaa dee waxa weyn kolley mawadadii iyo jacaylkiibaa sii xoogaysanaya wuu adkaanaya wuxuu noqonayaa dee labadoodiiba kuwo iyagu waxan waa isdhaafsanayo dee mid kastaaba ka kale ilaahay daraaddii u jecel yahay taas buu noqonayaao waa sii adkayn iyo mawadadii oo ay sii sugayso xadiid tirmudi wariyaha wuxuu kuba yimi hadduu midkiinka kale la walaalo ama shaksi magaciisa ha weydiiye magaca aabihii iyo cidda uu yahay taasi mawadaday sii sugaysaa oo macrifadiyo baa sii siyaadayeen laakiin xadiid kaleo iyadana asxaaba sunan dee bacdigood ay wariyeen iyadoo rasuulkii ilaahay lala joogo ayaan yidhi nin kaloo maray ninkan ilaahay daraaddii baan u jeclahay rasuulku wuxuu yihi ma orod kaco ogeysii oo u sheego ee ninkii markii u tegay oo uu ogeysiiyey baa ninkuna kii kale ugu jawaabay axabaka allahu aladii axbabtanii lahu kolley jawaab caynkaasna waa inoo dambaysaa laakiin taasi waa xadiid adigu dee imaka ka inoo soo socdo kaba sii heer sarreeyo rasuulka ilaahay dee waa markii isagaa diray ilaahay ha ku jeclaadee adiga daraaddii ad ii jeclaato taasna ay tahay oo xadiidkaasi uu inoo faa'iideynayo bal ruux haddii uu ruux kale ku yidhaaho waan ku jeclo ilaahay daraaddii baan kuu jeclahay wuxuu ugu jawaabayo oo jawaabtii baa taa noqon waa duco kale oo waa shaygii uu ducaynayuu leeyahay axabaka allahu aladii axbabtanii lahu kaad isaga daraaddii igu jeclaatay adna alla ha ku jeclaado waa jawaabta markaa taan oo kale iclaamkan waxay jawaabtiisu noqonayso ayaa xadiidkaas bay nooguba sugan kolley bal mujaahidiyana waan arki doonaa wuxuu yidhi oo dee kolley xadiidkaasunbuu raacaya annahu ha ogeysiiyo dee ciladuna waa taan soo sheegnayo waxa laysu ogeysiinayo xadaثna yaحya بن bشhri qaala xadaثna qabiisaة qaala xadaثna sufyaanu can rabaaxi can abi cabdالlaahi can mujaahidi qaala anahu qaal bal koley dee waa waxaad moodaa waa yar badbadan yihiin maanta dee dadka yar cuscusub haddana in yaruma dee ma tarjamaynayne waan yar ishaaraynaa une yaxya bnu bishrigan waa nin kolley reer balkhi magaalo balkhi la odhanayo khuraasaan mudunteedii waaweyneyd kaba mid ahayd loo nisbeeyo alfallaasna malaa dee ama sarif ama xaggan fulusiya waxaasne isaga ha noqoto ama cid kaloo dee calaaqadaasa usuushiisii oo kale bal waa wuxuu u yimaadee bal waxaan leenahay waa nin siqoo zaahid ahaa ama siduu dahabi mezi ka cabiro min khiyaari cibaadillaahi asaalixiin addoommaha ilaahay saalixiinta ayuu kaba mid ahaa kitaabkan bukhaari ama bukhaari dee kitaabkiisa maaye saxiixana waa ku sugan yahay ayuunbuu ku sugan yahay ragga kale a'immadii wax kamay wada warin kolley fadlulahi samed nuskhadaydaa waxaa dhacay in laba boqol iyo labadii hijirada dhimashadiisu ay ahayd nin laba boqol iyo labadii hijirada dhintayna bukhaari wax kama warin karo wakhtigaas lama kulmi karo da-diisii hinde bal bukhaari markaas waxa weeye bal waktigaas maba dhalan maamin dee markaa bukhaari hadduu laba boqol iyo afartii ama lixdii dhashay magu dhalane kolley waa khada nuskadaydu hadday tahay mooye ku sugane waxa uu dhintay ninkan laba boqol iyo labiyo soddonkii hijirada kaas ayay dhimashadiisu ahayde waa khadaa dhacayn horta bal nuskadaa fadlulahi samed ma garan kara inayn dabacaadkiisa ay taa wada wadaagsadeen maaha wax jira taasi bal markaa waa kan qabiisatu bnu cuqba waan soo aragnay waxaa kaloo dee jira qabiisa waa asxaabtii sufyaan buu ka mid yahay waa sufyaanu thawri markaa sufyaankan uu idlaaqaya arrin kalena way jirtaayoo kitaabka hore waynu usoo aragnay qabiisa sheekhyada bukhaari buu kaba mid yahay maanta halkan markaa sanadkiisi waa dhaadhacay oo ninkii sheekhiisa ahaa ee qabise u isagu la kulmay muslim iyo lamay kulmine dee waasida kaga wariyaane laakiin bukhaari uu laba kulmay ayuu maanta waasida kaga warinaya dee taasna arro kala duwan bay ama waxa weeyaan oo sheekhadiisa kaba mid ay taasi dhacda inuu axaadiisna mubaashara ahaan uga wariyo axaadiisna waasida uu kaga wariyo ragga kalena waa saasun can rabaaxin can abi cubaydillaahi bal labadan oo kalena way noo cusub yihiine rabaaxana rabaax ibnu abi macruuf bay yidhaha ibnu abi saara waa nin reer makaa waa nin in bal waxa weeyaan marka la eego dadkii saxaabada wax ka mida soo gaadhay aan laba kulmin kaba mid ah taasba weeyaan waa nin rag kala duwan oo culimmada ka mida ay daciifiyaan xaafidnu xajarna saduuqu lahu ama waa dacfi adigu dacfigan ictibaar gala weeye haddii la daciifiyo waa dacfigan mutaabaca iyo shawaahid usoo bada waayo muslimba laba xadiis buu wax uu ka wariyey laba xadiis oo mutaabacuu saxiixiisa kaga wariyaa ninkan aan haynee rabax ibnu abi macruuf weeye bal taas amaa sheekhiisan abu cubaydillaahi waa sheekhiisa waa nin ay isla dabaqayn isaguna reer maka ahaa magaciisana sulaym baa la yidhaha halkan inooguma sugna waa abu cabdillaahi cubaydillaahi weeye maha cabdillaahi waa cubaydillaahi ismiga musaqarka magaciisa sulaym baa la yidhaha waa nin reer makaa oo saduuqoo isaga ay isku dabaqa yihiin labaduba saadisay kaba mid yihiin marka can mujaahidin abi cubaydillaahigaasi wuxuu ka warinayaa xadiidkan inoo socda mujaahid ibnu jabr taabicigii mashhuurka ahaa mufasirka ah qaale wuxu uhi mujaahid laqiyanii waxaa ila kulmay rajulu nin min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid ahaa ayaa ila kulmay ninkii inoomusoo magacaabin oo magaciisu halkan inooguma sugna ee saxaabada rasuulka ilaahayna dhammaan waa wada cuduul ilaahay baa tacdiiliyey oo waa cadaala u wada sugnaatay marka iyaga ibhaamka la ibhaamiye en la magacaabin axad saxaabada kaba mid ah xadiidka waxba ma yeelayso xadiidku wuxuu noqonayaa kol haddaan cillo kale ama dacfi kale oo dadka kale xaggii ugaba yimaadaa jirin ama meel kale ugaba yimaadaa ibhaamka saxaabadu wax dararuu keenayaa ma jirto dadka kale markaan laynoo magacaabine la yidhaha hasan oo kale rajul lagaba cabiro ama ibnu fulan ama taasee aan la garanayn xadiidka waa la daciifiyaa kol hadday sanadka ka mid yihiin waxaa loo daciifiyaana dee ninkii kol haddaan cayntiisiiba la garanahayn inuu ruux lagu kalsoon yahay ahaa iyo inaanu ahayn lama kala garanayo saxaabadu dhammaan laakiin waa wada cuduul uma baahno tacdiil aan tacdiilino markaa ibhaamka cayntii saxaabiga la ibhaamiyaa aynaan garanayn saxaabigaas magaciisa garanayni laa yaduru alxadiida weeye xadiidka waxba ma yeelayo sababtuna waa wada cuduul weeye haddaba laqiyanii rajulu min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam faakhada wuxuu qabtay bimankibii garabkayga ayuu min waraa'i xagga dambe ayuu iga qabta oo iga taabta waa garabkiisu saa u taabtay ama u qabtay waanu ka dambeeyey qaala wuxuu idhi saxaabigii baa odhanaya amaa inii uxibuka amaadu alaabay la mid tahay waa tii adaatu istiftaaxahayd waa ku soo jeedinayaa hadalku ku bilaabanaya ama baraaruga inii anigu uxibuka waan ku jeclahay ee wuxuu jeceliyena wax kale maayo waa ilaahay daraaddeed qaala wuxuu yidhi kale daahirku waxaa qultu in halkan laba yidhaaho oo dee waana macnahan kuba fasirayno markaa dee mujaahid baa wuxuu ugu jawaabay markuu saxaabigi yidhi inii uxibuka axabaka aladii axbabtanii lahu waana ta aan soo sheegay xadiidkii aan soo naqlinayna imaka ninkii rasuulkii ilaahay ku yidhi orod kacoo waxaad u sheeg haddaad dee ninka jeceshahay markii uu isagii u sheegayna taa uguba jawaabay mujaahidna tii buu ku jawaabayaa oo wuxuu uhi axabaka ha ku jeclaado aladii ilaahi ilaahi aladii ilaahi dee axbabtanii lahu isaga daraaddii aad ii jeclaatay allah ha ku jeclaado fa qaala ninkii baa wuxuu yidhi waa saxaabigii baa odhanaya lowlaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam macnaha haddaanay jirin rasuulkii ilaahay qaala inuu yidhi oo taasi aanay wax jira ahayn maxay yidhi idaa axaba arajulu rajula falyukhbirhu anahu axabahu maa akhbartuka jawaabtii lowlaana waa ta dambe oo haddii aanay jirin rasuulkii ilaahay inuu yidhi idaa axaba hadduu jeclaado alrajulu ninku alrajula nin jeclaado haweenaydna hadday haweenay jeclaatay ilaahay daraaddeed waa la miduune falyukhbirhu ha u sheego waa si dee mawadadii usii sugnaato taasi ha ugu waramo annahu axabahu inuu jeceliyuu jeclaaday haddaanay taasi jirin ma akhbartuka kuumaan sheegeen malaa isagoo ama riyo ama riyo iyo ama wax kaleba kaba cabsanaye ee waxaan kuugu sheegayaa rasuulka ilaahay baa ina faray haddii axad inaga inaga midi axad kala jeclaado inuu u sheego oo uu jacaylkiisa uu sheego saasaan kuuguma sheegay qaala mujaahid baa wuxuu uhi uma akhada ninkii waa saxaabigii wuxuu bilaabay yacridu inuu bandhigayo oo calaya korkayga alkhidbata khidbo khada markan kasirino waa doonidii lama doonayey ee dumar oo kale taas buu ii bandhigayay adigu wuxuu u sheegayay inay cidimala agtiisa kuma sugan tahay hadduu isagu diyaar u yahayna uu dhiso qaala waxaanuu yidhi dee waa bandhigii uu deeya taas ama hawsarbeebaba ama waa u bandhigayeyba taase khidbadii ama amaad waa ti marka dhaweydaan soo sheegaynoo kale ina cindanaa waa noocii cardigii weeye waa bandhigii cindanaa agtayada waxaa tee jaariyatan gabadh baa agtayada ah ama inahaa cawraa-un kale kitaabku sidaan sheegaya ma sharxana kutubta qariibka xadiidkuna dee walow in badan ay ururiyeen alfaadii qariibkahayd haddana waxyaalo kolkol dhaafoonad kaba helin ama ha ugaba tageen iyagoo macnahoo daahir aha iyo waa jireenba jaariyadii uu bandhigayu haddana ku sheegaya annahaa cawraa laftigan cawraa way macaanidha horey malaa leedao waxa kaba mid ah dee tan cawarnida aan naqaano un weeye taas waa laba yidhaaha oo rajulkii haddii acwar laba yidhaaha mudakerkii muanaskii wuxuu noqonaya facla faclaa cawraa waa muanaskii dee kolley waana wasanka qiyaaska ee isqaabilo weeyaan oo afcal marka ay tahay muanaskiisu faclaabu kuba yimaada bal taas weeyaan oo bal waabay noqotaa kolkol alcawraa kelimada xun ee qabiixada waa la yidhahyo aniga halkan isagoo kitaab uu ramsi u dhigtay mim iyo jim oo uu dhigtay maj kolley kitaabkaa kaleu daba socda maj aan filaya inuu yahay dee majmaculbixaarka fatanilaya isagu waxa weeyaan ah in alfaada qariibka ayaa wuxuu kaba soo noqonayaa radiat alkhalaq oo laftiga haddii kelimada qabiixa ee taas oo kale dee waxaad moodaana in ruuxii uu bandhigayay haddana hadduu nuqsaamin iyo ceebteeda iyo waxyaalahaas muujiyo kale da ruuxii waabay sii eryeysaayo wixii laakiin dee mid baan kuba xambaarayna haddaan macaanidan labadaa macno mid kabala kuba fasirno isagoo waaqic iyo xaqiiqadii u sheegayo waaba tii dee ruuxo dee nasiixadii bay baabkee tahay hadduu isaga ku gelayo ha qaato taas oo kaleo bab nasiixo in xataa marka aanay tan ahayn ee mucaamaladii kale ay ahayd wixii la kala iibsanayey waa tii layna faraya ruuxu inuu wixii wixiisa kuba sugan oo dhan bana uu caddeeyo ruuxii kale uu caddeeyo onuu qarin de waxaa kaloo macno kalea jirta oo kolley iyadana luqada iyo ay soo naqliyaan bal kutubta qariibkaa iyadana dhacdo imika haddii la yidhaha fulanun acwar kolkolo dee cawraana mu'anadkeeda ay tahay ruuxa aan walaal aabbiyo hooyo lahayn eeg walaal shaqiiq aabbiyo hooyo lahayn ayay iyadana kaba cabirayeen oo dee taas oo kale oo bal imika haddaan macnaha dee iyadna waa macno uu qabanayo kitaabkana sidaan soo sheegayo dee ma sharxana xadiidkana xabal imika cid kale oo la wadaagsato imika aan xusuusnahay ma jirto bal cawraa dee taasna waan ku fasiri karnaa oon ceebayn ahayn oo ruuxa imika aan dee lahayn shaqiiq weeye aabiyo walaal aabiyo hooyo oo kale kaasna way ka cabiri jireen oo lafdigan ama macaani macaaniday lafdigu yimaada ayay kaba mid ahayd macaanidan kalen sheegayna waa u yimaadaa gaabsashadan uu radiat alakhlaaq kuma gaabsadayn de waa ixtimaalun laakiin dee sariix kuma ahae muhimku baabka laakiin muxuu inoogu baabaysnaa idaa axaba arajulu akhaahu falyucrimhu maxalu shaahidku waa qowlkiisa ama inii uxibuka uu yidhi uu sheegayna daliilkiisii iyo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley taawina fare wey xdثna موسى qال xdثna مbارك qال xdثna hاaبت عن أنس qال qال النبي صلى الله عليه وسلم klley dadka waxaan filaya haddaan isoo wada aragnay lakiin mubaragan mubaarak ibnu fadala la yidhaha waa nin saadisa isaguna kolley waa nin adugu tdlisiya lagu yaqaanayba dee tdlisiya taas laakiin imika waa kan xadaثna haaبitun yidhi kalley tdlisiya baltaasi ay kuba yaqaaneene laakiin dee haabitun waa yidhi mubaarak ibnu fadala ayaa lagu magacaabaaba wuxuu yidhi haddaba qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam maa taxaaba arajulaani إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه ما تحابا اسم جعلادان الرجلان لبن كلي بل اسم كان ظاهر كي الرجلان مركو فاعل كي دعيو ضمير كان تحابا كسواني ألفتا تصيد وحلو باهنا معها لغة فصيحة لغة عربادنا فعل كادي اسم ظاهر لو اسناديو ضمائرتا دي تلماميسا tasniye iyo jamaciya waxyaalaha tilmaamaysa lalama xidhiidhiyo oo waa la ifraadiyaa kol hadduu ismi daahira ficilku uu tiirsan yahay ama loo isnaadiyo laakiin waxaa jirta luqo bacd alcarab ay lahaayeen waana luqada ay ka cabiraan culimmadu markay sheegayaan luqatu akaluuni lbaraakiisu tagfidiiba ay cuntay luqadeedii macnaa ujeeddadu cibaaradan baa nin reeraha ka mida laga maqlay cibaaradii bay soo qaateen oo luqadii ay ku magacaabeen macnaha waxay ahayd dee cibaaradii marka luqada carabeeda saxiixa la eegeynay inuu yidhaaho akalatni albaraakiisu uu jamciyo akaluuni buu yidhi albaraakiisu wow buu la xidhiidhiyey markaasay luqadii magacan siiyeen oo luqatu akaluuni albaraakiisu bay yidhaaheen haddaba luqadaas baa jirta oo kolley xadiidkuna uu ku xambaarnayo dee meelo qaarkoodna way timaadaa dee xataa qur-aanka daahirkiisa laakiin dee way tawjiihiyaan oo luqada kama dhigaan wa asaru najwa aladiina dalamuu oo kale iyo xadiidkaa yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun oo kale oo lafdigan yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun iyo waxyaalaha ay dee yidhaahaan dee xagganay kuma yimaadeen ama tawjiih kale leh haddaan luqadaa dee laga fasaaxo badan iyo lagu xambaarine bal tantaasay noqonaysaa oo ariftan maata waa luqadaasay kuba timi maa taxaaba rajulaani maxay ahaan layd luqada fasiixi arifta inaan goyno oo maa taxaaba rajulaani ay noqoto haddaba laba nin isma jeclaadaan ilaa ay isjeclaadaan kaana wuxuu noqonayaa afdaluhumaa labadooda ka fadliga badani ashaddahumaa ka u adag weeyaan ama u adayg badan xuban jacayl lisaaxibihi saaxibkiisa u jecel macnaha waa jacaylkii maaha adduunyo laysku jeclaanayey waa jacaylkii ilaahay daraaddii laysku jeclaanayey dee waa shay cibaado ah waa curo ama dee wuxuu kaba mid yahay khisaashii iimaankuu kaba mid yahay haddaba ninba ninkuu dee ka fadliga badan yahay ayuu ina waa shay daaco ah waa shay khayroo weyne wuu noqonayaa ka xaggan kaga sii horeeya oo labadooda kooda fadliga badan waa ilaahay agtii ayaa marka la eego jacaylkan dee isaguba ah shaygan cibaadada iyo qaybihii iimaanka ka mid noqonaya uga sii badnaanaya ka kaloo midba midka uu waxa weeye ka fadli badan yahay buu xaggaa jacaylkaa marka la eego ay isjecel yihiin uga sii badnaanaya uga sii adkaanaya oo jacaylkiisa uu ka xoog badnaanaya kakale jacaylkii ilaa kaana afdaluhumaa ashaddahumaa xuban lisaaxibin weli baabkii baan ku jirnaa ama abwaabtii baab la mid ah baabun idaa axaba hadduu jeclaado rajula nin hadduu jeclaado falaa yumaarihi manaa jacaylka waa ilaahay daraaddii buu jeclaad iyo aanu la murmin waayo murankood iyo goor iskhilaaf iyo cadaawo iyo waxbuu keenaa jacaylkii baa meesha ka baxaya dee jacaylkana mu ahayn jacayl adduunyo la isku jeclaaday ama wax kale waa jacayl cibaadaah waa kaa lagu mudanayaba xataa harhkaa carshiga in la harhsado maalinta qiyaamaha haddaba si aan kaasi u burburin weeye oonu u baabi'in yaanu la murmin walaa yasal canhu dadkana yaanu weydweydiin oo dee waaba ruuxii kol haddii wax keena aanay jirin hadduu ninkaa ilaahay daraadii isu jeclaadeen haddana kolba uu ninkuu arkay yidhaha bal hebel ka waran iyo hebel ka waran dee se inoo soo socota atharna baana inoo soo socday xadiid marfuuc inooma soo socdee waxaa dhici karta ruuxaan jeclayn oo xumaan ugaga warramo yidhaha waa nin saasoo waa nin xun inuu arko halkaa arrintoodiina iyo jacaylkoodii ku baaba'o cidna yaanu weydiin oo cid kale weeye oo bal aanu isagii ka warsan si jacaylkii loo ilaaliyo wey labadaba waxa weeyaan ujeeddadu jacaylkan ilaahay daraaddii laysu jeclaaday ayaa in lagu fara adaygo inuu sii adkaado la doonaya wixii nuqsaamin lahaa ama khalal ku keeni lahaa ama meeshaba ka saari lahaa ayaa layska fogeynayaa inay waa shay khayra oo baaba ayuu markaa noqonaya ama laga noqday buu noqonayaa taas baa uu yahay tarjamadu waana aharkana waan arki doonaa wuxuu yidhi xadaثna cabdالlahi بn صاalxa qaala xadaثna mucaawiyata mar dhoweydna waa ti aan soo haynay marka dhoweyd aan soo aragnayna cabdullaahi keliyu ku kaaftoomay waa cabdullaahi bnu saalix oo horeynu usoo aragno katib layth kole waa nin maaha dadkii itqaanka badnaana maaha bukhaari saxiixiisana wax waa kaga wariyaaye muu badsan halkanna waa tan aan aragnaynu kuba soo noqnoqday laakiin kolley waa dadka kitaabkiisana uu war u hayay xagga kitaab ahaan ayuu xoog badnaa iyo waxa u qoran eh waana kaatibkii lays wuxuu ihi qaala xadaanii mucaawiyatu markii dhaweyd waxaan soo aragnay mucaawiyata bnu saalix walaalna maaha waa nin faqiih aynu hore usoo aragnay atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa imakana halkii aaga midna kii uu markii hore magaciisa oo keliya ku gaabsadayna magacii buu dhameeyey kii uu magaca aabihii raaciyeyna imaka magaca aabihii buu gooyey waana dee tan imaka xadiidka aniga raqamkiisa shan boqol iyo koob iyo afartan kolley iyo raqam yar baa laga yaaba inay inoo dhexayso ama laba raqam ay inoo dhexeeyaane waa sida kaan kuma soo aragnoo kale waa labadii nin haddaba wuxuu ihi xadaanii mucaawiyata ana abazaahiriyati xadaahu can jubayr bni nufayri can mucaadi bni jabalin abazaahiriya ma xusuusin inaynu hore usoo maray waa magaciisa xudayr ibnu kurayb baa la yidhaha macnaha kunyadiisan mahaya xudayr ade markaas waa xudayr ra-baa u dambaysa aabihiina kurayb baa la yidhaha waa nin reer xadaradu waa dee reer ximso ah reer shaam ah taasba weeye ibnu maciin iyo nasaa-i iyo qolooyin kalena ay culimmadu ay tawsiiqiyeen ay yidhaaheen waa nin siqa ah taas waana taabici dhexo xaafid ibnu xajar kaba cabiro saduuqun min athalitha haddaba ninka abazaahiriya xudayr ibnu kurayba xadaahu u warramay oo mucaawiyat bnu saalix buu u warramay wuxuu uga warramayna can jubayr ibni nufayrin taabiciga weyn ee mukhadramka aynu hore usoo maray can mucaadi bni jabalin annahu qaala mucaadi bni jabal buu markaa aharkani ku taagan yahay waa mowquuf idaa axbabta waana aharkii boqol iyo koob iyo soddonaad idaa axbabta haddaad jeclaatid akhan walaal oo ruux dee aada jeclaatid waad markaas dee muslima akhan dee waa lilaahi ilaahay daraaddii aad uma jeclaatid falaa tumaarih hala murmin weeye waa ilaalin la ilaalinayo falaa tumaarih macnaa hala murmin weeye laa tujaadilu walaa tumaari hadiyo gordee muranka iyo dadka haysta isna marka dambe ay kala tagaanoon cadaawe ama waxyaalaha imanaysa jacaylkii waa meeshii kaba baxaya falaa tumaarih walaa tushaarih tushaarihna bal ra-doo la shido way ku dabdiyeen tushaarihina way soo naqliyeen iyadoo ra-da la takfiifiyena way ku wariyeen haddii tushaarihii la yidhaaho waa almudaada ama almudaara oo macnaa tushaariha la shartaminto dee mufaacalada marka labada dhinac eegno ujeeddadu wax shara waxaan toosnayn ha ku samayno ha kula kicin oo isagiina markaas dee uu u baahdo ama ku xambaarta wax la mida inuu sameeyo waa iyadoo shar xaggan ka yimaado xaggii kalena shar ka yimaado adigii taa ha ku kicin si dee aanay isagiina u dhicin aynu tii oo kale uu sameeyo oo ay noqoto dee waxaa dee mid kakiinba kii kale wax dhibaya ama shar ah uu kuma sameeyey oo mufaacaladu labadii dhinac laa tushaarih ama laa tushaarih haddii la yidhaaho min ashira bay noqono ee had iyo goor dadkaa wax kala iibsanayo oo kaliya mucaamaladaasi waxaa dhici karta inay dee waxyaale ay yimaadaan oo waa adduunyo lagu tacaamulayo oo kolkol ay waxyaalo soo saaraan oo ay markaa iyadna jacaylkuna ay nuqsaamiyaan haddii tushaarihi la yidhahd bal tushaarihda hore ayaan ku daynaynaayoo hala dhibta min macnaa wax dee darar iyo mudaaraad keenayo ha samaynin adigu oo isagiina tii oo kale uu marka dambe xaggiisa ay kaaga timaado walaa tas'al canhu ha weydiinna cid kale ha weydiin oo waxa weeyaan waa dee kol haddii in aanu wax aada qoonsatay iyo waxyaalaha caynkaasi aanu kaba iman su-aasha dadka la weydiiyo kale waxaa dhe waa kan isagaa sii cilayn doona ee cid kaleba ha weydweydiin kol haddaa walaalowdeen oo dad kale ha ka warsan wax la arkaa dee marka ugu horreeye la kulmayo kolley hadduu ciddee naseexo iyo istishaariya laba yimaado iyadoo nasiixadna dee ay layna fare o laynagu adkeeyo bal ay waajib noqonayso ruuxii inuu wixii uu ogaa uu sheego ruuxuu doonaya la tacaamula iyo dee looma diidayo wixii dee ay walaaloobeene walaalnimadoodii sugnaatay haddana hadday noqoto inuu cid kale weydiiyo yidhaha be hebel ka warramayo hebel ka warramayo taas oo kale waxna iman karaa muxuu ku cileeyey facasa waxaaba laga yaabaa arrinku mudan yahay an tuwaafiya lahu inaad la kulantidoo caduwan lahu weeye waa an tuwaafiya lahu caduwan ay caduwan lahu cadow isagu leeyahy oo dadkii aad weydiinaysay uu dee ka mid noqdo nin cadowgiisa ahoo fayukhbiraka uu kuu waramo bimaa laysa fiihi de waa cadowgiisiiye waxaan jirin uu kaba sheeg sheegoo fayufariqa baynaka wa baynahu markaa idinkala kaxeeyo oo macnaa waxa weeye waraysigan dee bal la warsanayo waxaa dhici kartaba ruux isaga la cola inaad la kulantuu kuu caayo caydaa uu ku caayino marka dambe ay idinkala kaxayso haddaba taasaanay u dhicin cid kale ha warsanin walaalnimadii dee kol haddii wax aada qoonsataana aanay kaagaba muuqan walaalnimadiisiina ilaali bal umuuraha caynkanna waxay ka mid tahay mukhdishaat اlukhuwa wey walaalnimadii ilaahay daraaddii la ysuma jecla oo dee mansilo iyo martabo weyn ahaydba taasoo kale martabo weyn ahayd ay ahaydna taasoo dee laynagu adkeeyo layna faray bal dee maqaam sarena laguma gaadhayay waxyaalihii dhaawacayay nuqsaaminayay ama meesha ka saarayay ayay umuurahani ka mid yihiin oo waxaa iskaba ilaaliya waa waxyaalo dhaawaca ukhuwadii iyo jacaylkii ilaahay daraaddii laysuma jeclaa taas baa macnuu yahay mataa saxaabigan radia allahu tacaala canhu wa ardaahu hadalkuuba jeedo bal imaka halkan waxaan ku haynaa isagoo mawquufa riwaayaadka qaarkood suyuudi oo kale jaamicu sagiirka isagoo laakiin xeryo u tiirinaya kitaabkeennan aan u tiirin buu ku soo arooriyo macnuhu ay tay dee axaadiistii marfuucayd buu warinaye bal in lagu wariyey isagoo marfuucana oo arrintan marfuuc ahaadna lagu wariyey laakiin bal inagu mowquufkan ayaan haysanaa kii baanan dee ku sugnaanaynaa wixii nago dee bal matalan inoo caddeeyo inoo suga inuu marfuuc ama meesha uu rafci jiro haddaanay jirin xdثna المqرئ qال xdثna cبدالرحمن عن cبداللahi بن يزيد عن cبداللahi بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل bal xagga snadka kolley waa waxaa xadيiث marfuuca inoo soo socda مqri waa nin aynu soo aragnay oo cabdاللahi بن يزيد la idhah abu cabdiلرaحmaan oo sanado badan oo malaa casharaad gaadhay toddobaatan gaadhay dadka qur'aanka barayay oo waa bukhaari sheekhadiisa ragga ugu waaweyn waa raggii taabiciintii soo gaadhay atbaacu taabiciintii weeye ayuu yahay oo cabdullaahi bnu yaziid baa la yidhaha horey noo soo aragnay abu cabdiraxmaan waa nin reer makaa nin kalea ninka saxaabiga ka warinaya isna cabdullaahi bnu yaziid weeye eeg waa isla magac markaa sheekha bukhaari waa cabdullaahi bnu yaziid saxaabiga taabiciga ka warinayana cabdullaahi bnu yaziid baa la ydhaha bal kunyay ku kulmeen oo mid kastaba abu cabdiraxmaan baa la ydhaha midna waa abu cabdiraxmaan almuqri midna waa abu cabdiraxmaan alxubuli waanaynu soo aragnay labadaba kitaabkan ku soo aragnay taas oo abu cabdiraxmaan alxubuli waxa weeyaan oo cabdullaahi bnu yaziid la ydhaha taabiciya iyo cabdullaahi bnu yaziid oo abu cabdiraxmaan almaki almuqri waa mid ama cabdiraxmaan kan u dhexeeya waan isna kitaabkaan kusoo aragnay oo dee dadkii cubaadda ahaa min alamaariina bilmacruufi wannaahiina can ilmunkar xadiidka xaggiisa malaa dabdi ahaan hauba daciifiyeen culimadu waa cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancum alifriiqi alifriiqi buu iskole macruuf kuba yahay cabdiraxmaan alifriiqi haddii la yidhaha waa nin kuba dhaco waa ninka bal matalan atbaacu taabiciintii ahaa waa nin dee malaadegaanka dee tunis iyo xaggaasu markii dambe dego adigu waanu ka yimi dee ilaa baqdaad iyo jiidan iyo waa soo gaadhay madi xijaas iyo markii dambena baqdaad khilaafadii abu jacfar almansuur nin wuxuu ahaa jaanibkaasna ku adadag abu marka jacfar almansuur wa huwa man huwa xasman wa shiddatan wa taas oo kale ayaa dee kolley hadallo laynoo soo noqliyo hortiisa uu kaba yidhi oo kuba qaabilay iyadoo dee abu jacfar yahay kolley ninkii bal adigu hadda ilaahina waa ka badbaadiye waa jirtay laakiin bal waxaan leenahay xagga sana marka leega xadiis ahaan horeasaan usoo sheegnay waa dabdi ahaantay ku daciifiyaan waa cabdiraxmaan alifriiqa ama cabdiraxmaan ibnu ziyaad bal cabdiraxmaankan waa ninkaa markaa sanadka dee arrinkaasaa ku sugnaanaya cabdiraxmaan baa ku sugnaanaya sanadkan xadiidka cabdiraxmaan alifriiqi oo dee dacfi jiro jaanibkan xagga dabdiga iyo taan wuxuu yihi can cabdillahi bni camrin can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala man axaba ruuxa jeclaada akhan lilah waa walaal ilaahay daraaddii filah oo macnaa waxa weeyaan akhan lilahi filah iska taaginood ilaahay daraadii u jeclaada un qaala markaa wuxuu odrhanayaa oo markaa qaala dee faqaala ku yidhaaha inii uxibuka lilaahi ilaahay daraaddii baan kuu jeclahay fadakhala ay galaan labadoodii jamiican xaalihin aljannata oo markay dhinteen ay jannadii wada galaanba kaana aladii axaba kaana wuxuu aanayaa aladii kii axaba jeclaaday filaahi waa kii bilaabay arrinka shaygan khayrkee weyn bilaabay ee isagu kan ku yidhi ilaahay daraaddii baan kuu jeclay ilaahay daraaddii wuxuu jeclaaday arfaca darajatan mid xagga daraje ahaan uga sarreeya kii kale waa lixubbihi jacaylkiisa ama bilowgii uu jacaylka bilaabay dee kolley jacayl mutabaadilaa jire cala aladii axabahu lahu waa cala aladii kii axabahu uu jeclaaday lahu lilaahi uu u jeclaaday xagga uu ka darajo sarraynaya mar kolley xadiidkii imaka aynu kaba soo baxnay ee uu muuse tabudaki uu kaba wariyay ama xadiid anas ahaa maa taxaaba rajulaani ilaa kaana afdaluhumaa ashaddahumaa xuban lisaaxibih ayuu macnihiisii inoo leeyahay atarkan iyo dacfiha ku sugnaaday sanadkiisa oo labada ilaahay daraaddiisu jeclaada labadooda kolba kooda fadliga badan baa jacaylkiisu siisii adkaanaya ka kale ka jacayl badnaanaya kan iyada waxaa markaa macnihiisu yahay haddii labadaa ilaahay daraaddii isu jeclaaday ay jannaba wada galaan oo sidii ay dee janno ku wada galaan xagga marka la eego derajada jannada lagu kala derajo sarreeyo kii isagoo arrinkan bilaabay kan kale sabab u ahayna jacaylkiina way wadaagsadeenoo wixii jacaylkaba imanayay way wada leeyihiin bilowgiibuu isagu leeyuu laba dheeryahay kii arrinkan bilaabee ninkan walaalkiia ku yidhi ilaahay daraaddii baan ku jeclay halkaa jacaylkooda kooba bilaabmay ayaa kan ka derajo sarraynaya oo taas ayaa macnuu yahay balde laakiin sanadka xadii aharka me sanadka xadiidka dacfiga aan tilmaamaya ayaa kuma sugan saasoo albaanina qeybta kale ee daciifu ladabi lmufrad ugu soo arooriya baabulcaqli fi lqalb manaa caqligu waa garashadan iyo taasi dee qalbigu kuma sugan yahay oo dee markaa dimaaqa malame waa caqli qalbiga ayaa caqli ku sugan bal ahar baa inoo soo socdeen xadaثna سacيid بن abi maryama qaal akhbarana mحamed بnu mslm wa mحamed بnu mslm الطaئفي qaal akhbaranii cmr بnu dinaari can ibni shihaabi can ciyaad bni khaliifata taabici weyn weeye oo dabaqadii taabiciinta ugu horeysay kaba mida xaafnu xajarna uu kaba cabiro maqbuul kitaabkeenanun kuba sugan ee kutubta kale usuushaa iyo wixii soo raaca aan riwaayo ku lahayn can ciyaad bni khaliifata can caliyi radi allahu canhu anahu samicahu anahu ciyaad samicahu waa maqlay cali buu maqlay bisifiina sifiin waa dagaaladii sifiin markii la joogay ama makaankaa sifiin waktiyada dee muslimiinta fidnadu dhexdooda ay dhacday dhexdooda ay kaba dagaalamayeen halkaa ku dagaalamayeen ayuu maqlay yaquulu xaaluu ku qowlaya cali ina alcaqla caqli markaa caqli cali baa lahaa caqligu fi lqalbi oo dee lahum quluubun yafqahuna biha ma yacqiluuna biha adi ujeedadu waaba tan waa tan oo miyaanay lahayn quluub iyagu ay wax ku kastaan ay wax ku gartaan oo kaloo macnaa garashadan iyo caqligan iyo qalbiga ayaa mawdiciisu yahay taas baa macnuu yahay waraxmata fi lkabidi naxariisna beerkay ku sugan tahay oo ujeedadu khuluqan ama arrintan iyo sifadan naxariis dadku waa kuwan kuwale kuwana aanayn lahayn raxmaduna waa taa aynu axaadiid kala duwan soo maray kuwaa naxariistaana ilaahay u naxariisanaya waataynu axaadiid kuba soo maray haddaba raxmadaas mawdiceeda jidhku waa xagga beerka ayay noqotaa wara'fata kolley alraxma iyo alra'fa waa laba lafti oo iskuba dhow in bacdigood waxay ku kala farqiyaan ra'faday ka dhigaan inay kasii xeel dheer tahay waa naxariis ziyaado ahun ayay ra'fadu tahay qolooyinkaa iyagu le ra'fada ayaa ka xeel dheer oo kale oo luqada carabeedna haddii noocyadaas la israacinayo dee ruux in lafdiga ablaqa ayaa la dambaysiiya haddana qur-aanka waa ta dhacday rasuulka ilaahay sifadiisa ra'uufun raxiim raxiim baa dambayso ra'uuf baa kaba horeysay qolooyin kale ara'fa ayaa kaba xeel dheer ayaa waxay ka dhigaanba dee taqdiim iyo taakhiir inay halkama jiro ujeeddadu dee marka shayga haddii sidan oo kale la ysku raacin oo la ysku adkaynayo ka aada usii xeesha dheer baa la dambaysayaa si uu hadalkii hore adkayn uuba noqdo halkana ra-uufuraxiim waa marka aan kala farqina si ay barhkood ku kala farqiyeen bal waxaan leeyahay dee way isku dhow yihin oo imaka haddaan laqbadeennii soomaaliga eegaynana waa naxariistii uun ee dee bal haddaan wax kordhinana waa naxariistu markay dee inay dadku iyagoo naxariis wada leh ama sifadan ku wada sifoobay ayay kala naxariis badan yihiinba ay kala naxariis badan yihiinba bal taas waa marka aan idhaahno aan kala farqinayna weeye de xadiidkana kitaabku si aan sheegayo dee kolley marjac adagoo waxyaalihiisan wada taabanayo mid kasta taabanayo maha dee sharaxa fadlulahi samadna heerkaas ma joogo raggii ka horreeyeyna kitaabka mooyi dee lama sharxinba a'imadii may sharxin kitaabkii bal waraxmata fi lkabidi wara'fata fi اطixaali itixaalna waa beeryartii oo iyada halkaa ra'faduna waa malaa naxariista ziyaadadna maxalkeeda iyo mawdiceeda halkaasa wالnafasa fi الra'yati iyada taasoo neefsigan aan neefsanaynaana dee waa sambabka weeyaan oo sambabkii hayaa neeftan ama daakhilka ama khaarijka ee jirkii tegaysaa mawdiceed iyo makaankeeda waa ri'adii waa sambabkii weeye in meelaha ujeeddadu waxayaan waxyaalahaasi meelahaasay ku kala sugan yihiin dee ilaah baana xaqiiqada og imaka waa hadalkan sanadkuna markaan eegno dee dadkan iyaga ku wada sugan kolley waa sanad xasan iskaba noqonaya bal waxaan leenahay waa cali bn abi aalib baa taa lagama maqlay baablkibri bal xadiidkan yardhayn kolley waxaan islahaa casharka hosaaka ma joogto waxaan leeyahay baabkan kibirkaan isleeyaha iska dhamaysteen oo kolley raqamkayga aniga uu ka yar dambeeyaa de waxay noqonaysaa raqamkaas ah in laba shan boqol iyo lixdanka ayaan silahaa waa baabu man intasara min dulmihi marka baab kibirka waxoogaa axaadiida baabkan baan silaya aada raaciseen xadiidka hore walow waqtigii yar gaadhay laakiin xadiidka hore ayaan yar wadi doonaa si cashar ay noo noqoto marka in sha allahu tacaala kolley kitaabkii kaleba xalaytuu joogsaday xagaagii baa gaadhay casharku halkan buu inta seefka inooguma joogi doonaaye laakiin baabkan waan dhammayn doonaayo saa daraaddeed berrina casharku wuu inoo jirayaa berrita ayaan insha allahu tacaala aan joojin doonaa marka xadiidkan yar dheer ayaan carabka marin doonaa baabulkibri kibirkuna rasuulka ilaahi baa inoo fasiray oo waa wuxuu rasuulka ilaahay kuba fasiray badaru lxaqi waqabdu nnaas waa xaqii oo lagu kibro la diido la aqbali waayo iyo dadkoo la yaraysto kaas weeye kibirku dee kibirka noocaasi ninkuu haba yaraadee qalbigiisa ku sugan yahina janno ma gelayo baa rasuulka ilaahay yidhi bal haddaba kibirkii waa axaadiis waxoogaa ayaan arki doonaa dee taa casharkan inta inooga harsan iyo casharka kaleba wada qaadan doontee xadaثna سlayman بن xرb qal xadaثna حmad بن زaydi عan صqcb بn زhayri عan زayd بn أslm qaala laa aclamhu ila عan cطا بn yasaari عan cabdالlahi بn cmr bal xagga sanadka kolley sqcabkan hore umaynaan soo araga waa nin iqa weeyaan kitaabkeenana ku suganun dee kutubta imaam axmedba waa ku sugan yahay oo xadiidka imaam axmedba waa wariye laakiin ususha lixdan sheegaya iyo wixii soo raaca kitaabkeenu kaga jira kitaabkeenu kaga jira imaam axmedba xadiidkan imaam axmedna waa wariyo bal isagoo bukhaari sheekhiisa isku sanad weeye sulaymaan ibnu xarbiganunbuu kaba wariyey bukhaari kaba wariyo ninkii sheekhiisu ka wariyey ayuu isaguna ka warinaya waa isla tiro isla mid cibaaradan ah laa aclamhu ilaa can cadana kolley imaam axmed baa waxaa dhacday riwaayo kaluu leeyo ta halkan aan ahayne laakiin ka dambaysa intuba waa musnadka cabdillahi bni camrin waayo isagu dee axaadiisa cabdillahi bni camrin meel bay ku wada urursan tahay dabcadan risaalada mujalladka koob iyo tobnaad oo buuran baabay wada qaadatay dhammaantii wada qaadatay waxa weeyaan waxaa timi iyadoon shakigaasi jirin oo ah inuu zayd ibnu aslam ka warinaya cabdaa ibnu yasaare halkan hadalka waxaa leh imaka sacqa bin xamaad ibnu zayd baa hadalka leh oo laa aclamu anigu ma ogi ilaa can cadaa ibni yasaar zayd inuu ka warinayo cadaa ibni yasaar mana ujeedaan sayd cabdillahi ibni camrin kama warin wuxuu ka warinaya sayd cadaa ibni yasaar cadaa ibni yasaar baa cabdillahi ibni camrin ka warinaya laakiin waxaan leenahay musnadka imaam axmed baabay noogu sugan tahay in iyadoo aan shakigaasi jirin ee riwaayadu ay jasmisan tahay oo zayd ibnu aslam uu ka warinaya cadaa cadaana cabdillahi ibni camrin haddaba qaala wuxu uhi cabdالlahi بn camrin kuna waxaan juluusan kuwa fadhiya cinda rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilah agtiisa fajaءa rajulu nin baa yimi min ahli اbaadiyati reer baadiye ah oo calayhi jubatu sayjaanin sayjaan waa taylasaan waxay odhan jireen waa maro malaadeen sida shaalka oo kale iyo waxyaalo aan ma shabahayso ay huwan jireen lakiin tani waaba jubbad adigu nooc adigu jubbad ah oo uu gashanaayo daylasaan ama sayjaana ayaa korkiisa ku sugnaada waa xaragoonayay oo ninkani oo taasoo de waa nin islana weynaa reermi iyo dharkaasna xidhnaaba weeye taasi oo dee ninkanaa yimi jaءa rajulu min ahli اlbaadiyati calayhi jubatu sayjaanin xataa qaama ilaa u istaagay calىa ra'si الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay madaxiisa halkaa ayuu soo joogsaday faqaala wuxuu uhi ina saaxibahu dadkii buu la hadlaa saaxiibkiinu nebi moxamed buu sheegaya salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qad wadaca wuxuu hoos u dhigay kula farisi nin kastoo farisahaa riwaayada axmed waxaa kuma sugnayd kula farisin ibnu faris ujeedada nin kastoo waktigii hore sarreeyey waktigii jaahiliga oo sarreeyey oo farisa isna ibna farisa ayuu hoos u dhigay ama uu doonaya hoos inuu udhigo aw qaala wuxu uhi yuriidu wuxuu doonayaa an yadaca inuu hoos u dhigo kula farisin oo yarfac uu kor yeelo kula raacin mid kastoo xoolaha raaci jiray weye ari jirkii iyo kaa xoolaa raaci jiray addoomihii ayuu dee martamo u yeelaya sare u qaadaya فأkd النabiy slى الlaهu عalيه waslم bijaamici jubbati rasuulka ilaahay baa halkaa jubbadiisa isugu timaado waa halkan cunihi iyo taas ayuu saa u qabtay rasuulka ilaahay faqaala wuxuu uhi alaa hooyaay amaaye baraaruga araa waxaan arkaa calayka korkaaga libaasa man laa yacqilo dee ninka hadalladaa ku hadlaya waana kan xaragoonaya shuurinaya ee dee dharka caynkana xidhan islama weyn aan wax ka sahayn dharkii baan korkaaga kuba arkaa uma qaala rasuulka ilaahay wuxuu hi isagoo iskaga jeestay isaga dadkiina sheegaya dee arrinkiisana waa kibire kibirka iyo isla weyne bay ahayde bal kibirku wuxuu leeyahayna tilmaamayay ayaa wuxuu ihi ina nabiy اllahi nuuxan nebigii ilaahay nuux salى اllahu عalayhi وعalى nabiyina وعalى saa'ir اanbiyaءi وaslm lamaa xadaratu markay ku timi alwafaatu geeridi ayuu qaala yidhi libnii inankiisii ku yidhi riwaayana laba inanuu dhalay imaam axmed un baaba wariyey ayaa ku sugnay laakiin halkanta hore san bay ahayd sanadkan uu ku wariyey inii anugu qaasun waan aqriyaya calayka korkaaga alwasiyata waa dardaarankii laysu dardaarmaye laynoo jideeyey waan ku dardaarmaya dhegayso amruka waxaan ku amraya bisnatayna laba khaslaan ku amraya waanhaaka waxaan kaa nahiyaya can isnatayna laba khaslana waan kaa nahiyaya amuruka waxaan ku amraya bilaa ilaaha ila allahu taas inaad laasimto ayaan ku amraya faina asamaawaati sabca samooyinka toddobadaa walaradiina sabca iyo toddobada dhul low wadicna haddii la dhigo fii kifatin bal miisaan la saaro waa kifadii kifana dee luqada carbeed ka afkaa ka sirisan wax kastoo mustadiiraba kifa yidhaahaan haddaba kifad haddii la saaro waaxidatin intoo dhan wawadicat la dhigo laa ilaaha ila allahu fii kifatin laa ilaha illa no waa ismigii ilahay dee wax la cuslaanaya oo ka cuslaanaya ka raajax noqonaya ma jirte kifad la saaro la rajaxad bihina waxaa raajaxa noqonaysa cuslaanaysa oo dee la kacaysa laa ilaha illa allah oo macnaa toddobadii sameeyo toddobadii dhul waxaa ka culus kelimada ilaahay iyo dee ismiga ilaahay oo taasaa raajax noqonaysa oo iyagii la kacaysa oo dee taas baa kaba cuslaanaysa waa sida xadiidkii bidaaqadee tirmidiya ay wariyeen ninkii camal badan oo xumuulaha ayaa sagaal iyo sagaashan sijil waa wixii lagu qoro mid kastaaba ilaa intay ishu ka aragta gaadhayaa loo kala bixiyey wuxuu ka inkiri karaa wuxuu ka diidi karaa ma jirto dee markii la saaray baa la keenay wax kale ma ogtay baa layihi may wax alla waxaan haystaa ma jirto bidaaqad yar baa la keenay oo deetuu markaasaa waa laysu miisaamaya u yihi oo bidaaqadani maxay ka taritan bidaaqadii baa la dhigo wixii oo dhan bay la kacday oo kaba cuslaato walaa yasqulu maca ismi illaahi shay-un waa dee kelima tawxiid uu lahaa marka ismiga ilaahay maciisana wax la cuslaanayo ka cuslaanaya ka raajax noqonaya ma jirto bal taas buu ihi walow ana asamaawaati sabca waalaradiina sabca kuna ay ahaadaan xalaqatan mubhama xalaqadu waa silsilad oo kale ama wax saa isugu xidhan mubhamatanna waa meel darafteeda oo muuqata iyo meel ay ka kala go-antay ma jirto waa taa aan la garanayn makhrajkeeda iyo isku wada xidhan oo bal maalan taa hadday yihiinba dhulka o dhami oo kuwan dee iyada la duldhigo laqasamatuna waxaad jebin lahayd laa ilaha illa allahu way jebin lahayd hadday xalqa mubhama a yihiin laa ilaha illa lahu baad jebin lahayd lafasamatnana barhkood way ku dabdiyeen kolley qasmiga iyo fasmigana waxay udhexaysiiyaan kasrigu maca alibaana hadduu yahay ujeeddadu wixii waa la kala jebiyey waanay kala go-een wixii qaaf baa laga cabiraa qasmi baa laga cabiraa laakiin wixii hadduu jabkii uu jiro laakiin aanay kala go- jirin iyo inuu kala hadhay waa markaa tan kasru maca biduuni ibana taa fasmi baa la yidhaaha oo fa bay noqotaa ujeedadu qaafka iyo fada inta udhaxaysa weeye kasrigu maca ibaana markuu yahayna waa qasmi hadduu kasri biduuni ibaana yaho meesha weli aanay kala teginna fasmi baa lagu magacaaba barhkoodna halkan way kuwa dabdiyeen bal axmed oo kale dee axmed shaakir ninka imaamka ahaa ama muxadidkii waqtigiisiiba musnadka imaam axmed iyo isagu ku dabdiyeyba qasamatuna laa ilaha illa taasi waa khas leeg arrintii labaad u amrayey wa subxaana allahi wabixamdi macnaa kuwaa laazim weeye fa inahaa salaatu kuli shayin shay kastaba salaadiisa weeye dee ilaahay wuxuu inoo sheegay in min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuna tasbiixahum dee shay kastana tasbiixdiisa saamala salaadiisa haddaba subxaana allahi wabixamdihi waa makhluuqaadka dhammaantoodba salaadooday noqon wa biha yurzaqu kulu shayin shay kastaba iyadaa lagu arsaaqaya oo khalqigii ah malaa dee iyo la imaatinka lala yimaadiyo badsiga la badsadayo waa asbaabihii dee dhib yaraynaya risiqe ruuxa loogu fudaydinayo risiqaba waa labadii u amrayey waanahaka waxaan kaa nahayay can shirki shirki waan kaa nahayay iyo walkibri maxalushaahidkuna halkan weeye baabkii kibirka kibirkana waan ka diidaya waan kaa nahayaya nebi nuux baa odhanaya inankiisa ku odhanaya faqultu waxaan idhi cabdullahi bnu camrin baa odhanaya aw qiila waxaaba la yidhi waa axad kaloo dadkii joogaya yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow hada shirku qad carafnaahu shirkiga waanu garanaye famal kibru kibrigu muxuu yahay huwa kibirku an yakuuna ma waxa weeye inuu u ahaado liaxadina midkayo xulatun yalbasuhaa dee ninkani waa kan xullad buu xidhnaa jubad buu xidhnaa waa xaragoonayay waa kan rasuulka ilaahay yihi waxaan ku arkaa libaasa man laa yacqal haddaba ma axadkayo xulladna waa labada mare isku midka waa bedlada oo kale uu xidho oo qurux badan oo dee bal maalan dadka indhahooda soo jeedata mataasima kibir ba qaala laa may kol haddaanay wax kale ku jirin weeye isagu qaala wuxuu yihi kii saa'ilka fa huwa kibirku an yakuuna inuu usugnaado miya liaxadina midkayo naclaani xasanataani laba kawaa fiicfiican waayo ruuxuu u jecelyahay inay kabihiisu fiicnaadaan lahumaa shiraakaani xasanaani laba sun oo fiicanna leh oo kuwa kale kaba mudan taasi kibir miyay noqonaysaa qaala la qaala fahuwa an yakuuna liaxadina axadka iyo inuu usugnaado daabatun yarkabuha daabad uu fuulaa kibir miyay noqonaysaayo inuu faras ama baqal ama wuxuu fuulayo leeyahay qaala la may buuhi qaala wuxuu fahuwa an yakuuna liaxadina asxaabun yajlisuna fahuwa kibirkuma waxa weeye an yakuuna inuu ahaado liaxadina midka annaga naga mida asxaabun asxaabu leeya yajlisuuna ileyhi u yimaado oo la majliso oo la fadhiista qaala rasuulka ilahi wuxu uhi laa me inahaasi kibir maahe ayuu yihi qaala wuxuu yihi markaa saa'ilkii yaa rasuula allahi fama lkibru kibirku muxuu yahay kolleyna waa dariiq tarbowyo rasuulka ilaahay iyaga xaggii baa su-aalahanay sidii hagaag looguma fahmo muduu daayey kolbama kaasima kibirba may kaasima kibirba waa kan ugu dambeyn u sheegaya qaala wuxuu yihi markaa kibirku safahu lxaqi xaqi oo la garo dee la diido weeyaan safah kolley qabdo markaa dee alxaqi baa laftiina kuba yimi waxa weeyaan baطrulxaqi baa lafti ku yimi xaqi oo lagu kibro macnaa xaqi oo laga dhigo wax baatila waxaan jirinoo la diido la aqbali waayo xaq laguu sheegay waa kibirtaasi waqams الnaasi qabd الnaasina waa riwaaya waana isla macnee waa dadkii oo la yaraysto waa dadka oo la yaraystaa waa kibir xaqii oo lagu sheego od aqbali weydaa kibir kibirku kaaba weeye dee ruuxu kibirkii qalbigiisa in yari kaga sugantao noocaasina janno ma gelayo xadaثna cabdالlahi بn mslmta qaala xadaثna cabdالcaزiizi can زaydi zayd waa zayd ibn aslam kii makaan soo haynay cabdالcaزiizna waa daarawardi can cabdالlahi bn camr markii dhoweyd waxaa u dhexeeyey zayd iyo cabdالlahi bn camr caطa bn yasaar marka halkan inqiطaac baa ku sugan waa sanad kale lakiin inqiطaac iyo kala go- baa jira anahu qaala ya rasuul الlahi min alkibri naxwo waa kii amakaan kaba soo baxnay dee kaasna sanadkiisu صaxiix buu inoo ah bal ibnu kasiir baa albidaaya wanihaaya intuu xadiidkaa kusoo saaray tarjamada nebi nuux marka uu joogo kitaabka xaggiisa hore ayaa wuxuu dhaha hada isnaadu صaxiixu walam yukhrijuu dariiqa axmed buu kaba wariyey waa isnaad صaxiixo may soo saarinta wuxuu ujeedaa raggii usuusha lixda a lahaa ama umuhaatu sita xadiid ay wariyeen maaha waayo abudade kitaabkeena inuu ka baxsan yahay ina kutubtii usuusha ahayde imaam axmed baa marka had iyo goor waxyaalaha imaam axmed wariye aanay warin waa cibaaro uu raaciye lakiin bal waxaan leenahay isnaadku waa saxiix xadiisna way noo socon doontaa wallahu subxaana wa tacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa